أيها الإخوة والأخوات waxaa farxaadu ah walaalihiin manhaj online idaaciidii soo gudbiyaan muxaadaraddan qiimaha badan oo ku saabsan الاستعداد ليوم الرحيل in loo diyaar garoobo maalinka la safrayo ee loo safraayo ilaa daari اlaakhira
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala ashaykh xasan kaafi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الله إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة كلمة إن أمام محاضرة إنه وحيكون تعلق لها
الاستعداد ليوم الرحيل وموضوع aad iyo aad muhiim u ah oo waxa weeye naftayda iyo naftiinnaba tadkiir iyo waano u ah الاstعdaad ليوم الرaحيil in loo diyaar garoobo maalinka la safrayo ee loo safraayo ilaa daari الآakhira maalinkaasi waa maalin weyn ma waa maalin qof walbo annaga naga mid ah uu ku tegi doono waa shaki la'aan inuu ku tegi doono qof walbaahi ajal uu leeyahay ajashiisana dhaafi maayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kullu nafsin daa'iqatu اlmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz wama alxayaatu اddunyaa ilaa mataacu اlguruur kullu nafsin daa'iqatu اlmowt naf walba waa mid geerida dhadhaminaysa kullu waa min alfaadi alcumuum waxayna tusinaysaa qof haraya oo ka baxaya inuusan jirin naf walba waa mid geeri dhadhaminaysa naftaasi ha noqoto mid saalixada ha noqoto mid faajirada ha noqoto mid mu'minad ah ha noqoto mid faasiqad ah naf walba geeri ayay dhadhaminaysaa geeriduna cidna ka tegi mayso geeridu waa musiiba allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi fa asaabatkum musiibatu lmowt wuxuu ku sheegay geeridu inay musiibo tahay sababtoo ah geeridu waa mid kala geynaysa dad isjecel waxay kala geynaysaa wiil iyo aabbihii waxay kala geynaysaa nin iyo xaaskiisa waxay kala geynaysaa laba qof oo isjecel dad walba oo isjecel laa shaka inay ku kala tegayaan geeri iyo qof walba oo ka mid inay ajashiisu maalin u dhammaato geerida waxay leedahay xanuun waxay leedahay sakaraad allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi kalaa idaa balagat اtaraaqi wa qiila man raaq wadanna annahu اlfiraaq wاltafat الsaaqu bالsaaq ilىa rabbika yowmaidin ilmasaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhahda kalaa idaa balagat ataraaqiya hadday naftu ay gaarto ataraaqiya waa jamcu tarquwa bimacnaa kalxamaha hadday naftu soo gaarto waa markay qofku uu sakaraadkii geerida uu ku jiro wa qiila la yidhaahdo man raaq waryaa daaweynaya aawa tabiibkii takhtarkii daaweyn lahaa culamada qaarna waxay ku fasireen man raaq yaa samada la aadaya ruuxdan ma malaa'ikatu raxma ayaa qaadan doonta mase malaa'ikatu alcadaab laakiin macnaha horaa loo badan yahay oo ah tabiib iyo qof caafimaad siiya ama qofkaan daaweeye ma jiraan geeridu layskama daaweeyo si walboo qofka loola tacaalo haddii ajashiisu dhima ay dhammaato laa shaka waxa waye inuu dhimanayo daawadu waxay sabab tahay qofka ajashiisu markay wax ka dhiman yihiin wاltafat الsaaqu bالsaaq waxay culamada qaar ku macneeyeen kaلshacbi calayhi raxmat اllah wuxuu yidhaahday iltafat saaqataa alinsaan
yacni waxaa isku laamaya oo lugaha isku xihanaya qofka labadiisa lugood min shiddati alkarbi xanuunka jira iyo karbiga jira oo daran awgi ayuu lugaha isku xihanaya waa rafanaya markii ajashu u timaado ilaa rabbika yowmaidin ilmasaa xagga rabbiga ayay maalinkaasu ahaatee marjica iyo noqoshada qofka markii ajasha u timaado wuxuu u dhammaanayaa ilaahay xaggii subxaana wa tacaala wuxuuna ka faaruqayaa daaru dunyaa daanta daartan adduunya waa uga dhammaatay allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fii aayatin ukhraa وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله سبحانه وتعالى وحير وحي من سكرة الموت سكرة جيردة يا سكرات جيردة ويتمد بالحق أي التي ذلك ما كنت منه تحيد أرنكاسي ووحى أتكور وريكسنيسي أو أتكعر ريس أيها الإنسان لكن كنا في ميسا جيردة وامتكو هالينيسي waxayna yidhahdeen culammadu waxaa lala khitaabayaa waa insaanka kaafirka dalika maa kunta minhu taxiid wa nufika fi suur dalika yowmu lwaciid suurkii iyo buunkii qiyaamaha ayaa la afuufayaa maalinkaasna waa yowmu lwaciid waa maalinkii goodinta ilaahay subxaana wa tacaala uu goodiye gaalada iyo munaafiqiinta cadaabka loogu goodiyo wa jaa'at kullu nafsin macahaa saa'iqun wa shahiid naf walba maceeda waxaa naf walba ayaa imaanaysa ayadoo uu la socdo mid kaxaynaya iyo mid ku markhaati furay malaa'ig kaxaynaysa iyo kuwa ku markhaati furay shahiidka culammada qaar waxay ku macneeyeen jawaarixdiisa inay tahay xibnihiisaa ku markhaati furay oo waa laga hadalsiinayaa waxayna sheegayaan wax walba ay sameeyeen fi dunya fii saxiixi albukhaari can caaisha radia allaahu canha waxaa laga wariyey inay tidhi in nebigu calayhi salaatu wasalaam gacmihiisa uu geliyey fil inaa weelaa biyo loogu keenay wuxuuna nebigu ku sugnaa markaa calayhi salaatu wasalaam fii maradi mowti maradulmowtkiisuu ku jiray xanuunkuu ku dhimanaya calayhi salaatu wasalaam ayuu ku sugnaa biyihii ayuu inta gacmaha gashaday ayuu wejiga mariyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi laa ilaaha ila allah inna lilmowti sakaraat geeridu sakaraad bay leedahay wejiguu nebigu calayh salatu slam biyaha iska marmarinayay markaasuu hadalkaa lahaa laa ilaaha ila allah inna lilmowti sakaraat geeridu marka sakaraaday leedahay xanuunay leedahay qofka asiibaya markii waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala uu oofsanayo walaalayaal marka waxaa shaki la'aana oo qof walboo naga mida u ogi uu ka dharagsan yahay in la dhimanayo in la dhimanayo shaki male laakiin waxa u baahan inaan isweydiinno waxaw aan dhimanay maxaan aakhiro u diyaarsannay maxaa naga horreeya safaraan ku jirnaa qofka markuu safrayo fi dunyaa zaad ayuu qaataa hadduu safraayo uu magaalo aadayo ama meel kale uu ka tag meel uu ka tegayo meel kale u safrayo zaad uu qaadanaya wuxuu ku talagelayaa intuu waddada ku sii jiro waxau isticmaali lahaa wuxuu ku talagelayaa muddadaas uu safarka ku jiro si uu safarka uga gudbi lahaa asoo markaa ku talagelayo wuxuu cunayo iyo wuxuu cabayo iyo meeshuu ku hoyanayo iyo wuxuu labisa lahaa intaba laakiin ma isweydiinay markaan adduunyadan ka safrayno waan safaraan ku jirnaay meesha aan u dhammaanayno maxaan u diyaarsannay safarkan aan ku jirno ma u zaad qaadannay watasawaduu fa inna khayra zaadi taqwa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy zaad la qaato waxaa u khayr badan taqwallah zaad qaata zaad la qaatana waxaa u khayr badan taqwallah markuu allah yidhi watasawadu wuxuu ka hadlaayey aayadduna sabab nusuul u ahaa qolo yamaniyiin ah oo reer yaman ka mid a ayaa waxay xajin jireen ayagoon wax zaada qaadan waxayna dhihi jireen naxnu mutawakiluun annagu waxaan nahay kuwa ilaahay tala saaranaya wax zaada qaadan mayno markay safarka galaan ee waddada ku dhibtoodaan ayay dadka wax weydiisan jireen oo waa tuugsan jireen markaasaa alla subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey watasawaduu markaad safraysaan zaad qaata markii zaadka adduunyada lagu baraarujiye la amray ayaa waxaa lagu baraarujiyey midkaa ka muhiimsan oo ah azaad ilaa daari alaakhira wuxuu yidhi alla subxaana wa tacaala fa inna khayra zaadi taqwa zaad la qaato waxaa u khayr badan taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala marka walaalayaal qof walboo annaga naga mid ah dabcan ma garanaayo inta loo soo jeedo ma maalina u hartay ma isbuuc baa u haray ma bilaa u hartay ma in ka yaraa u hartay allahu aclam nagama mid aha qof dhihi kara aniga muddadaasaan haystaa oo adduun ku sii noolaanay haddii marka aanan ogayn inta noola soo jiro shaki la'aanna ay tahay inay geeridu nagu imaanayso maxay tahay qaflada aan ku jirno oo aan la baraarugi la'ana ma waxaan rabnaa inaan noqonno sida allah subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi insaankii kaafirka ahaa laqad kunta fii gaflatin min haada fakashafnaa canka khidaa'ak fabasaruka alyowma xadiid arrintaan gaflaad uga sugnayd buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala arrintaan oo ah inaad dhimanayso ilaahay subxaanahu wa tacaala aada la kulmayso gaflaad uga jirta markaasaan daboolkii kaa faydnay maanta araggaagu waa xadiid waa bir macnaha indhihiisu waa taagan yihin waa yaaban yahay cadaabkii allah subxaanahu wa tacaala ayaa u muuqda maxaa yeelay ma shaqaysan oo mowqifkaasi uma camal falin waxaa ku soo arooray fii sunan ibni maaja wa musnadi axmed min xadiidi ilbaraa ibni caazib radia allahu canh qaala kunna maca annabiyi sala allahu calayhi wasalama fii janaaza waxaan la soconnay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam macii ayaan ahayn janaazo janaazaa nebiga la xaadir فجلس على شفير القبر نبي عليه الصلاة والسلام قبر قرقي سايو فريست فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل الثرى نبي عليه الصلاة والسلام وأوي إلى أعيد قوي أوينتيس إلى أعيد قوي سوين عليه الصلاة والسلام مركز يا إخواني لمثل هذا فأعدوا ولا ليال وديار قروبة من دانو كلا أرنتانو كلا هلو ديار قروبة ساسو النبي صلى الله عليه وسلم u diyaargarooba mowqifkan oo kale u diyaargarooba qof walbo adinka idinka mid a in meeshaanoo la dhigi doono oo ma'aalkiisa uu halkaaya wuxuu nebigu calayhi salatu wasalaam marka nagu booriyey in mowqifkaas loo shaqaysto oo loo diyaargaroobo waxaa bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi anas radia allahu canh nin baa nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam markaasuu yidhi yaa rasuula allah mata saaca rasuulka ilaahay u saacadda qiyaamo waa goorma goormaa qiyaamuhu dhacaya wuxuu nebigu ugu jawaaba u fiirsa calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maadaa acdadta lahaa maxaad ugu diyaargarowday qiyaamaha qiyaamuhu laa shaka inuu imaanayo laakiin maxaad ugu diyaargarowdo maxaa qabsatay maxaad u diyaarsatay aakhira iyo qiyaamaha wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow maa acdadtu lahaa min karati siyaamin min karati salaatin wa siyaamin wa sadaqa uma diyaargaraysan buu yidhi ama uguma diyaargaroobin salaad badan iyo soom badan iyo sadaqo badan laakinnii uxibu allaha wa rasuulah laakiin aniga allah iyo rasuulkiisa ayaan jeclahay wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anta maca man axbabta adiga waxaad la jirtaa oo maalinta qiyaama macooda aad ahaanaysaa cidda aad jecesha shaahidku waxaa weeye maadaa acdadta lahaa maxaad u diyaarsatay aakhira iyo qiyaamaha waa su-aasha loo baahan yahay qof walba oo annaga naga mida inuu isweydiiyo daarul aakhira naga horraysa waa la dhimanayaa maxaan u diyaarsannay shaqada adduunyada aadaa loogu dadaalaa qof walba wuxuu ka fakirayaa sida uu hanti ku yeelan lahaa siduu daara ku dhisan lahaa siduu waxa waye dhaqaale ku heli lahaa laakiin waxaa xaqiiqo ah oo qof walboo naga mid inuu og yahay dhaqaalahaas inuu adduunyada uga tagaayo oo wax qabriga la gelaaya aysan jirin qabriga wuxuu gelayaa isagoo waxiida oo keligii ah wuxuu dhaal hanti sameeyey ama dhaqaalo uu abuuray dhammaan adduunyada uga tegaya hadduu daara dhiso iyo hadduu shirkada aasaaso iyo wax walba uu sameeyo oo adduunyo ah asagoo waxiida oo keligii ah ayuu ka baxaya maalinta qiyaamana isagoo qaawan ayaa la soo joojinaya oo wuxuu wata haba yaraatee aysan jirin في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام وحير الميت كسدع الراعي يتبع أهله وماله وعمله سدح هذا صار مركه الراعي مركه قفك الله سجوتين أيو قبرك الله وضو سدح الراعي أهل كيسو الراعي مال كيسو الراعي camalkiisuna waa raacaya fayarjic itnaani wayabqaa waaxid laba waa soo noqonaysaa hal baa ku haraya laba waa ka soo laabanaya yarjicu ahluhu wa maaluh ehelkiisa iyo hantidiisu waa soo noqonaya wayabqaa camalu camalkiisa ayaa baaqi noqonaya waxa iilka la galaaya oo ama uu yaani bisababihi uu ku halaagsamayo ama uu ku badbaadaayo waa camalkiisa qaraabadii waa soo noqonaysaa oo waxaa la leeyahay maydka allaha cafiyo ciidda inta lagugu aaso ayaa sakeellada iyo waxaa lagaa soo qaadanaya badeelladii lagugu ciidda lagugu rogaayay waa lagaala soo noqo iilkaasaa lagaaga soo tegaya dadka kuwa kugu jecel oo waalidkaa ah waxay leeyihiin maydka ha la dedejiyo ha la aaso haa maydka yaan lagu daahinin guriga dhihi maayaan wiilkii naga dhintay guriga ha noo yaalo maya yuusan qurmina leeyahay qabrigiisa hala geeyo waa dadka dadka ugu jeclaayo markay ciidda kugu rogaanna waa kaa soo dhaqaaqaya waxaad hanti lahayd haddiiba wax hantidaada ka mida ay kula socdaan oo badeelka iyo nacshiga iyo waxa lagugu qaadaya adigu aad wax ku leedahay dhammaan waa lagaa soo ceshanaya waxaa haraya adigay camalkaaga isku haraya halkaasna waxaa kaaga bilaabmaya marxalad ka mid ah maraaxishii aakhiro ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii ka badbaada meeshaasi famaa bacdahu aysar minhu waxa ka dambeeya waa ka sahlan yihi qofkii imtixaankaas ku dhacana famaa bacdahu ashaddu minhu waxa ka dambeeya ka dara mowqifkaasi waxaa ku soo haraya camalkiisa keliya xadiid kaluu nebiga ku tusaaleeyey calayhi salaatu wasalaam uu soo saaray alimaamu xaakim raximah ullah alxaakim fii mustadrakih min xadiidi nucmaan ibni bashiir radia allahu canhu wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam مثل المؤمن ومثل الأجل مثل رجل له ثلاثة أخلاء قفك مؤمنك تسالهيسا إيو أجشا وأجشا إيو قفك مؤمنك وصفه وذي تساله وضوحه مثل رجل له ثلاثة أخلاء وحلم ذيهين نن لها سدح صاحبه صاحبه سدح أيو لها صاحبه ذي متك مذا وحوير أنا مالك أنا هنتي ذا ذي خذ مني ما شئت wadac maa shi'ta waxaad doonta iga qaado waxaad doontana ka tag waxaad doonta iga qaado waxaad doontana ka tag laakiin waa intaad adduunka joogto intaad adduunka joogto igu intifaac waxaad rabta iga isticmaal waxaad rabtana ka tag kii labaadaa wuxuu ku leeyahay ana macaka axmiluka wa adacuk fa idaa midta taraktuka aniga waan ku qaadayaa waana ku dhigaya laakiin haddaad dhimato waan kaa tegaya nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hadaa cashiiratu kani waa qaraabadiisa tusaalahan waa qaraabada intaad nooshahay waa lagu danaynaya waxaa laga yaabaa inay ku saacidaan inay kaa warqabaan inay wax kula qabtaan axmiluka wa adacu laakiin haddii aad dhimato iilkay kaaga tegaya midka saddexaadaa wuxuu yidhaahda ana macaka adkhulu macaka wa akhruju macak aniga wuxuu yidhaahdo waan kula jiraa waan kula baxayaa waana kula soo gelayaa xayiita ow mita yacnii ama noolaataya ama dhimataya mar walba aniga waa kula jiraa meeshaad gashana waan kula gelayaa meeshaad ka baxdana waan kaala baxayaa haddaad dhimatay haddaad noolaatana anigu waa kula socdaa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa haadaa camalu midkan waa camalkiisa buu waa camalkii uu shaqaystay waa midka keliya kuga haray hantidii aad yeelatay waxay ku leedahay waxaad doonta iga qaado aad maantaad adduunyo joogtaa laakiin aniga kulama socdo qaraabadu waxay ku leeyihiin intaad nooshahay waxbaan ku taraynaa laakiin haddaad dhimato annagu waa kaa tegaynaa midka keliya kugu haraya marka waa camalkaaga ku laasimaya oo maalinta qiyaamo lagula soo saarayo asiga sababtii aad ku badbaadaysid waa hadduu camalkaagu saalix noqdo ama asiga sababtii aad ku halaagsamaysid oo aad naar ku mudanaysid waa midka walaalayaal ay muhiim tahay inaan danayno midka aan muhiim ay tahay inaan danayno waxaa waaye camal saalixa oo ilaahay subxaana wa tacaala aan cadaabkiisa uga badbaadno inaan shaqaysanno intaan fursada haysanno fursaddaani ma aha mid sii jiri doonto mana aha mid loo soo noqon doono oo mar dambe la heli doono allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار توبة إسكملها oo tooba ma lahan kuwa xumaanta samaynaya ilaa axadkood ay u timaado geerida markaasuu wuxuu leeyahay haddaan toobad keenaya kuwaas wuxuu yidhi alla tooba ma lahan haddii mar ajashu ay kuu timaaddo oo nafta naftu ay dhuunta soo gasho oo qofka uu dhunyeeriyo ajashu ay soo xaadirto waxa waaye qofkaasi waxaba yaraatee tooba uma furma baabu tooba waa muqlaq waa ka xidhan idan intaan xanuunkaa qaban ajashu aysan u soo xaadirin waa inta ilaahay camal ka aqbalaya subxaana wa tacaala hadduu toobadkeena laga aqbalayo hadduu acmaal saalixa uu ku dadaalana laga aqbalayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi asoo arrinkan ugu boorinaya fii xadiidi ibni cabbaas wuxuu yidhi iqtanim khamsan qabla khamsin ka faa'iidayso shan shan horteed intaysan shan kugu imaan shan ka faa'iidayso shabaabaka qabla haramika waxaad ka faa'iidaysataa dhallinyarannimadaada intaadan waayeeloobin ka hor maxaa yeele qofku hadduu waayeel noqdo awooddiisu waa koobnaanaysaa waxa uu qabo kare camalana waa yaraanaya ka faa'iidaysa dhallinyaranimadaada intaadan waayeel noqon wa sixataka qabla maradik ka faa'iidayso caafimaadkaaga intaadan xanuunsan ka hor maxaa yeele qofku hadduu xanuunsado wax badan ma qaban karo laakiin fii xaali sixa sixada iyo caafimaadku waa nicma sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nicmataani maqbuunun fiihima kaiirun min annaas asixatu waalfaraaq laba nicmoba dadku wuxuu yidhahdo waa ku dagan yihin labadaa nicmo mid waxaa waaye caafimaadka midna waa firaaqada waa laba nicmo waaweyn laakiin dadku in badan aysan ka faa'iidaysan wuxuu yidhi shabaabaka qabla harami dhallinyarannimadaada ka faa'iidayso intaadan waa yeeloominko wa sixataka qabla saqamika caafimaadkaaga ka faa'iidayso xanuunkaaga ka hor wa faraaqaka qabla shughlik firaaqadaada ka faa'iidayso intaadan mashquulin ka hor waa nicmadii firaaqada intaadan mashquulin oo lagu mashquulin ka hor ka faa'iidayso wa hinaaka qabla faqri haninimadaada ka faa'iidayso intaadan faqiir noqon maxaa yeelay qofka wax haysta fursado badanaa u furan wuxuu awoodi karaa inuu wax sadaqaysto wuxuu awoodi karaa inuu sameeyo sadaqaad jaariya oo ajarkooda u soconayo sida inuu masaajid dhiso inuu ceel qodo inuu dad maaragtay wax baranayo wax siiyo wejiyo fara badan oo waxaa jira oo uga faa'iidayn karo walidaalika markii ay dadkii fuqarada ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam usoo dacwoodeen ay yidhahdeen yaa rasuula allah dahaba ahlu duhuuri bidarajaati alculaa waalnaciimi almuqiim rasuulkii ilaahay oo dadkii hantida lahaa waxay la tageen darajaadkii sare iyo nicmooyinkii daa'imka ah wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay wuxuu yidhi waxaan idiin sheegayaa wax haddaad la timaadaan dadka idinka hormarayna aad ka daba tegaysaan kuwa idinka dambeeyana aysan idinsoo haleelayn تسبحون الله ثلاثا وثلاثين وتحمدون ثلاثا وثلاثين وتكبرون ثلاثا وثلاثين أذكارت أصلا ماذا أذكارت بيلي ماذا dadkii aqniyada ahaa ee saalixiinta ahaa ee hantida haystay waxay maqleen waxyaabihii nebigu usoo sheegay fuqarada ayaguna waa la yimaadeen waa noqdeen fuqaradii oo waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay oo walaalaheen warkii bay maqleen oo waa la yimaadeen acmaashii aan la nimin maxaan samaynaa aan uga hormari karnaa wuxuu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam daalika fadlu llaahi yu'tiihi man yashaa kaas waa fadliga ilaahay ilaahayna cidduu doono ayuu siiya inay cibaadadiina ku dadaalaan hantida ay haystaan ay ku xajiyaan ay sadaqaystaan waa fadli dheeraadoo ilaahay siiya marka qofka hadduu wax haysto inuu ka faa'iidaysto intuusan faqiir noqon ka hor waa fursad qaaliya wa khinaaka qabla faqri wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa xayaataka qabla mowtik ka faa'iidaysa noloshaada intaadan dhiman ka hor maxaa yeele mar haddaad dhimato fursaddii waa dhammaantay mar haddaad dhimato acmaashaadii halkaasay ku xidhan tahay waa intaad nooshaha marka inaad ka faa'iidaysato oo ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa aad ku dadaasho nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi cabdullaahi bni cumar radia allaahu canh yaa cabdallah kun fi ddunyaa kaannaka gariib aw caabiru sabiil adduunyada waxaad ku noqotaa sida qof qariiba oo kale ama qof waddada gooynaya oo kale macnaheedu waxa waye haysa siinin adduunyada ma aha daaru maqaam ma aha meel lagu nagaado waa daar laga dhammaanayo waa daaru ibtilaa'in wa imtixaan marka wuxuu yidhaahday adduunyada waxaad ku noqotaa qof qariiba oo kale ama qof wadda gooynaya qofka qariibka ah ee meel uusan u dhalan jooga ama safar ku jira ee buldaan iyo dhul uusan aqoonin dhaqankooda ehel iyo qaraabana uusan ku lahayn uu ku sugan yahay waa la yaqaanaa sida u dhaqmo guryo kama dhisto daaro kama taagto mana isa siiyo meeshaase mar walba ay wuxuu u taagan yahay suu safarkiisa usii wadan lahaa markuu qofka waddo gooynayana waddada isma taago ee waddada wixii markaa uga xihan uu ka qabsadaa waana ka gudbaa sidaasoo kale ku noqo buu yidhi adduunyada cabdullaahi bni cumar radia allaahu can xadiidkaas darsi weyn buu ka qaatay darsi buu ka qaato wuxuu yidhaahda idaa amsayta falaa tantadir الصabaax waidaa asbaxta falaa tantadir اlmasaa wqud min صixatika limaradik wa min xayaatika limowtik wuxuu yidhi haddaad galabti gaarto habeenkii ha sugin muxuu ka wadaa habeen ha sugin macnuhu waxa weeye haddaad galabta gaarto waxaad u shaqaysaa si qof caawa aan gaarayn oo kale ku dadaal acmaasha saalixada sida adigoon caawa gaarayn ama berri aan gaarayn haddii waagu kuu baryana inaad galabaysato ha sugin xaqiiqaduna waxaa waaye inaad galab gaari doonti ma ogi marka si qof aan galabta gaarayn oo kale u shaqayso markaasuu yidhi waqud min sixatika caafimaadkaaga ka qaado limaradika xanuunkaaga u qaado oo bimacnaa haddaad caafimaad qabto acmaasha saalixada fi sixati aad ku dadaasho haddaad xanuunsato ajarkaaga oo kuu soconaya faa'iidada laga helaya ayay ka mid tahay markii fii xaali sixa caafimaad ee lagu dadaalo camalka saalixa caafimaad markaad qabto haddii aad dadaali jirtay markaad xanuunsato acmaashii aad qaban jirta haddaad qaban weyso ajarkaaga waa kuu soconayaa oo adoo qabta ayay la mid tahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday idaa marida alcabdu aw saafara kutiba lahu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixan haddii addoonka uu xanuunsado ama uu safro waxaa loo qorayaa wixii loo qori jiray markuu caafimaadka qabay ee uu gurigiisa joogo hadduu musaafir yahay ee safarkaasi acmaal badan uu qaban jiray markuu gurigiisa joogo uu la awoodi waayo acmaasha ajarkoodu helaya haddii uu markuu fiicnaa camal qaban jiray laakiin markuu xanuunsado uu awoodi waayo camalkii ajarkii camalkaasi waa loo qoraya kutiba lahu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixan idan sidaa darteed caafimaadkaaga ka qaado limaradika u qaado wa min xayaatika noloshaada ka qaado limowtika geeridaada u qaado yacnii intaad nooshahay shaqayso oo waxaad u shaqaysataa howlkaas qiyaamaha iyo dhibaatooyinka maalinkaa jira u shaqayso sidaasuu ibnu cumar radia allaahu canhu dardaarmay wuxuuna ka faa'iidaystay hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa kun fi dunyaa kaannaka qariib aw caabiru sabiil marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay mowqifkaas iyo maalinka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qof walba uu ku qoray inay ku imaanayso haddaad guri adag ku jirto iyo haddaad cawsh ku jirto iyo haddii aad gurigaaga ku dhex jirtay haddaad bannaan taagan tahaba geeridu waxaa noola sheegay marna inaysan ku dhaafin aynamaa takuunuu yudrikum اlmowt qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum uma turadduuna ilaa caalimi اlghaybi wاshahaada allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahy meel walbood ahaataan geeridu waa idinsoo haleelaysa haddaad doontaan dhismooyin sarreeyo adag ku jira dhufaysyo ka gala geeri waa midda ku haleesho maalinkii lagu soo doono cid kaa difaaci karta malaha cid hor istaagi karta ilaahay subxaanaه wa tacaala ajashiisa iyo qadartiisana malaha faidaa jaءa ajaluhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun waqtina hor dhici maysid waqtina dib dhici maysid waqtiga ilaahay kuu gooyo subxaanaه wa tacaala inaad dhimato waad ku dhimanaysaa mowqifkaasi marka shaqo u baahan yahy camal ayuu nooga baahan yahy waa inaan qaflada ka baxno waxaa ku sugan fii musnadi axmed عن أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله وعير أبو نضرة من صحابة النبي كمدوا ليكون يدي سلير أبو عبد الله أيا وحاوي من بوير دخل عليه أصحابه يعودون صاحبتي أيا أصو قلين أيا وصوب وقنا يواحن وصنا وحي هلين مركا أيو دلتغين وهو يبكي أسيغو أويني دخلوا عليه وهو, وهو يبكي وأويني فقالوا له يا أبا عبد الله ما يبكيك وحي إرادة أبو عبد الله يوم حكا أويسيني ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك وأقره حتى تلقاني ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام كقولهن شارب كعجة وحققه وشارب كإسكا قابي sidaana ku sugnow ilaa aan aada ila kulanto soo nebigu sidaa kuma dhihin maxaad la ooynaysaa wuxuu idhahda nacam nebigu sidaa waa igu yidhi sala allahu calayh wasalam laakinii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam wahuwa yaquul waxaan maqla buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhahaya ina allaha qabada qabdatan biyamiinih wa ukhraa biyadihi alukhraa ilaahay subxaanahu wa tacaala qabdo ayuu qabtay oo mid midigtiisa ku qabtay qayb kalena bidixdii gacanta kale ayuu ku qabtay gacanta kale ayuu ku qabtay markaasuu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi haadihi ilaa ilaa ila aljanna walaa ubaali wa haadihi ila annaar walaa ubaali allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qoladaan waa qolada midigta jirtee ila aljanna xagga jannada ayay ahaanayaan mana u aabba yeelay qoladan kalena wuxuu yidhahda waa ila annaar mana u aabba yeelay idan dadka labaa loo qaybiyey fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciid wuxuu yidhi falaa adri fii ayi alqabdatayni ana waxaan la oynayaa buu yidhi anigu ma ogi labadaa qolo qolada aan ku jira ma ogi ma waxaan noqonayaa ila aljanna qoladii ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala uu jannada ugu bishaareeyey mase waxaan noqon doonaa qolada naarta loogu bishaareey falaa adri fii ayi alqabdatayni ana taabaa iga oysiinaysa buu yidhi radia allahu canhu wuxuu la oynayaa uu ka fakirayaa mowqifka ka horeeya adduunya waa ka baxaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa subxaanahu wa tacaala ma waxaad ka mid noqon doontaa min asucadaa iyo dadka ilaahay jannada ugu bishaareeyey mase waxaad ka mid noqon ka mid noqon doontaa min asxaabi aljaxiim sidaasay ahaayeen saxaabada ridwaanullaahi calayhim kuwa uga baqa mowqifkaas aadna uga fakira waxaa mowqifkaas mid la mida laga wariyey abuu hurayra radia allaahu canhu markay geerida usoo xaadirtay ayuu ooyi waxaa la yidhi maa yubkiika yaa abaa hurayra abuu hurayro maxaa kaa oysiinay wuxuu yidhi laa abkii calaa dunyaakum aniga adduunyadiinnan u oymaayo buuyi walaakin abkii calaa bucdi safarii wa qillati zaadii laakiin waxaan la oynayaa safarkayga fogaanshihiisa iyo zaadka aan wato yaraantiisa safarka foguu sheegaya waa asafar ilaa daari alaakhira safarkaygu waa fog yahay zaadkayguna waa yar yahay taasaa iga oysiinaysa kadibna wuxuu sheegay abuu hurayra radia allaahu canhu wuxuu yidhaahday fa ana fii sucuudin mahbaduhu imaa ila annaar wa imaa ila aljanna aniga waxaan ahay buu yidhi fii sucuud koraan u koraya oo ruuxdayda waa la qaadaya mahbadka iyo meesha ay naftaydu ku hoobanaysana ama waa naar ama waa janna buu yidhaah walaa adri ayuhumaa yuslaku bii mana garanaayo labada midda la imarsiin doono labadaa dariiq midka la iqaadsiin doono ma garanayo buu yidhi abuu hureyra radia allahu canhu ma u oynaya buu yidhi inaan adduunyadiina jeclahay ma u oynaya buu yidhahda inaan adduunyo rabo inaan kusii noolaado laakiin waxaan la oynayaa waxa iga horreeyaanan aqoon ma waxaan ku dhammaan doonaa janna qofka ilaahay janno ugu nicmeeya subxaana wa tacaala sida alla yidhi wuxuu faqad faaza waa qof liibaanay faman zuxziha cani innaari wa udkhila aljannata faqad faaz qofkii naar laga dheereeyo jannana ilaahay geliya subxaanahu wa tacaala qofkaasi waa qof liibaanay ma waxaan noqon doonaa marka mid liibaanay mase waxaan noqon doonaa mid guuldarra ee ku dhacday oo naar u dhammaa saasaan la oynayaa buu yidhi abuu hureyra radia allahu canh kadalika abudardaa radia allaahu canh markay geeridu usoo xaadirto waxay xaaskiisa umudardaa ka warisay inuu yidhaahday man yacmal wuxuu yidhi man yacmalu limili hada alyowm yacni yaa u shaqaynaya oo u camal falaya maalinkan oo kale maalinka uu sheegaayo waa maalinka ajashiisu ay u timid abudardaa radia allahu canhu yaa u camal falaya limili hada alyowm man yacmalu limili madjacii haada yaa u camal falaya buu yidhi meeshaan aniga aan jiifo oo kale meeshuu jiifo waa maxay waa meeshii naftu ay uga baxayso geeridiisu ay ku timid radia allahu canhu walaalayaa dadka saa dhahay waa dad janno loogu bishaareeyey in badanoo ka mid asxaabu nabiy sala allahu calayhi wasalam waa mubasharuuna biljanna guud ahaantood haddana maca daalika sidaasay waxay uga baqayaan alwuquuf bayna yaday illaah ilaahay subxaanahu wa tacaala hor istaagiisa waxay ka fakirayaan inay badbaadi doonaan iyo inaysan badbaadi doonin annaguna maantay qof walboo naga mida xaalkiisa dib ha u fiil xaaladda aan ku sugannahay afar iyo labaatanka saac waa la iska qoslayaa dadkaa la xamanayaa beenaa la sheegayaa mucaamalaad xaaraama ayaa waxaa laga yaabaa inaan laga fiirsan oo dadka qaar ay ku dhacaan lagama fakiraayo maxaa nooga horreeya waxaan ka fakiraynaa sideen daara ku dhisannaa sideen adduunka ugu tartannaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala adduunya nooma abuurin ma aha daartaan daar noolugu talagalay inaan kusii noolaanna ma waa daar noolugu talagalay inaan marno oo aan ka gudubno daartaani waa daaru zawaal waa mid baaba'aysa waxaana naga dambaysa daarulqaraar mid lagu nagaanaayo oo aan laga zuulaynin oo weligaa aadan dhinacan uga baxayn markay ahlu jannaha jannada galaan wuxuu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam in la leeyahay inna lakum an taxyuu falaa tamuutuu abada adinku waxaad leedihiin inaad noolaataan weligiin ma dhimanaysaan wa inna lakum an tasixuu falaa tasqamuu abada waxaad leedihiin inaad caafimaad heshaan weligiinna ma jiranaysaan jirro arki maysaan wa inna lakum an tashubbuu falaa tahramuu abada waxaad leedihiin inaad weligiin dhallinyaro ahaataan mana waayeeloobaysaan waa nicmo abadiya oo weligood ay ku jirayaan cagsiga kuwa kale ahlu naarka allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay inaysan ku noolaanayn naarta yani inaysan ku dhimanaynin nolol wanaagsanna aysan ku noolaanayn wuxuu nebigu sheegay sala allahu alay wasalam in geerida la soo joojinayo bayna aljannati wannaar mowti oo calaa suurati kabshin ah waxaa loo ekaysiiyey suurad wan ayaa loo ekaysiiyey markaasaa waxaa la leeyahay yaa ahla aljanna waa loo dhawaaqaya fayashra'ibbuuna wayanduruun madaxay soo taagayaanoo way fiirinayaan waxaa la leeyahay yaa ahla annaar fayashra'ibbuuna wayanduruun ayagana waa soo madax taagayaan way fiirinayaan hortooda waxaa lagu gowracayaa ayagoo arkaya mawdkii iyo geeridii masa markaasaa waxaa lagu leeyahay yaa ahla annaar khuluudun falaa mawt wa yaa ahla aljannati khuluudun falaa mawt ahlu naaro waxaad leedihiin waarid oo aan geeri lahayn weligii naartaasaa ku jiraysaa ahlu janno waxaad leedihiin nolol aan ayaduna geeri lahayn weligiin halkaasaad ku jiraysaanoo waad ku waaraysaa kala fog labada qol laakiin ma jiraa qof annaga naga mid ah oo maanta naftiisa u haya ballanqaad inuu ka badbaadayo inuu ka mid noqdo min ahli naar laguma jiro ilaahay baa subxaana wa tacaala jaanibkan ku jirno iyo dhinaca aan geli doono idan marka inaan seexanno inaan acmaashii saalixadaah laga jiifto in ilaahay cibaadadii laga mashquulo in adduunyo iyo lahwgeeda lagu mashquulo nalama gudboona ee waxaa nala habboon oo waajib nagu ah inaan maalinkaa u shaqaysan markaad akhrisaan qur-aanka kitaabka allah subxaana wa tacaala ilaahay wax walba waa noo sheegay wuxuu noo sheegay haddii aan dhimanno waxa aan la kulmayn fi lqubuur wa fi laakhira wuxuu noo sheegay in haddii qofka uu ilaahay caabudo camal saalixa la yimaado uu badbaadayo hadduu la imaan waayona uu halaagsamayo gaalada markay naarta galaan way calaacalayan waxay ku calaacalayaan in laga saaro oo adduunyada loo celiyo fursadda maanta annaga aan haysanno inay helaan ayay ku calaacalayaan laakiin maalinkaasi rujuuc iyo noqosho male maanta annaga hadda waan haysanaa waxaa laga yaabaa dad annaga naga mid oo maanta fursaddaas haysta inaysan berri helin oo caawa ay dhintaan ama isbuuc kadib aysan helin ama bil kadib aysan helin fursaddaasi way ku calaacalayaan in loo in la siiyo oo dib loo celiyo rabbanaa akhrijnaa minha fain cudnaa fainaa daalimuun ilaahow naga saar allow cadaabka mar naga saar haddaan mar dambe u noqonno camalkan oo kale annagaa daalimiina adduunyada un mar ilaahow nagu celi saasay tamaninayaan laakiin jawaabtu waa maxay qaala akhsawuu fiiha walaa tukallimuun allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ku fogaada naarta adinkoo dullaysan hana ila hadlina mar dambe hadalkaa laga manciyey fii aayatin ukhraa wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk waxay tamaninayaan inay dhintaan adduunyada hadda markii la joogo gaaladu inay dhintaan ma jecla waxay rabaan inay noolaadaan lahwiga ay ku jiraan laakiin maalinkaas markay cadaabka alla dhadhamiyaan geerida ayaa kala fiican cadaabkii ciqaabkay ku jiraan geeridaa raaxo u ah markaasay leeyiin rabbigaa hana xukumo maaligow rabbigaa hana xukumo muxuu ugu jawaabayaa wuxuu yidhi innakum maakisuun adinka waxaad tihiin kuwa halkaan ku nagaanaya weligiin ladinka saari maayo ciqaabkaasi cadaabkaasaa ku jiraysa allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhaahday qaala qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiima taraktu kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluha wuxuu leeyahay insaankii rabbi irjicuun ilaahu iceli waxaa laga yaabaa inaan camal falo camal saalixa camal saalixaan dib u soo samaynayaa ilaahu adduunyada ii celi allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi kalla innahaa kelimatun huwa qaa'iluha waa kelimad uu iska yidhi waayo qofkii yidhaahday celis wax la yidhaahda ma jiraan adduunyana laisku celin maayo waa saad uga soo baxdeen rujuu wax la yidhaha ma jiraan fii aayatin ukhraa allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wahum yastarikuuna fiiha rabbana akhrijnaa nacmal saalixan غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير قالوا الله سبحانه وتعالى وحي رأيه النار تكون دح جيري كدح قيلنا يا نار وهم يصطرخون فيها ومحي إليه وعليه ربنا أخرجنا إله نصار أو عذاب كان نصار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وعن عمل فلينا عمل صوبا oo aan ahayn midkii xumaa ee aan hore u samaynayn maxaa loogu jawaabay allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi awalam nucammirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar ma waan la cumri siinin wuxuu ku waansami karo qof waansamay cumri ay ku waansamaan oo ay ku cibro qaataan ma waan la siinin wa jaa'akum annadiir ma wuusan idiin imaanin midkii digaaya soo laydinma cumri siin oo kii digaaya idiinma imaan وجاءكم النذير النذير علماء الله معنى كفسرين قار وحي يرادن waa ashay oo waxay yiraahdeen muwaysan ciradu idan ka imaano da ma aragtay aad ku cibro qaadataan muusan ilaahay idin gaarsiin waxa kale lagu fasiray ar-rasuul alayhi salatu wasalaam waana sida saxiixa an-nadir wa an-nabi alayhi salatu wasalaam ma waa la idin umri siinin waqti aad ku ku cibro qaadataan muusan rasuulku idin imaanin alayhi salatu wasalaam asigoo cadaabka ilaahay idin kaga digay jawaabtu waa maxay jawaabtu waa nacam ilaahay subxaana wa tacaala waana cumri siiye caqli buuna siiye aan ku cibro qaadano rasuul kariimana waa noo soo diray calayhi salaatu wasalaam oo wax walba noo caddeey idan wax cudurdaara idiinma harsan waxaa la leeyahay wax cudurdaara oo idin harsan ma jiraan dariiqan aad qaadeenna waa mid waxa weeye aad cadaabka alle aad ku gelaysaan wax noqosho la yidhahdana ma jirto marka walaalayaal aakhiro waxaa la tamaninayaa xaalka annaga aan haysanno hadda fursadda aan maanta haysanno in mid la mida ay helaan ayay ahlu naar ku tamaninayaan maanta marka waa inaan ka faa'iidaysanno intaysan fursaddana dhaafin ka hor oo ilaahay subxaana wa tacaala aan u toobad keeno maalinkan in loo diyaar garoobo ma aha keliya wax afka laga sheego laakiin waxay u baahan tahay in loogu diyaar garoobo biliimaani waalcamali saalix iimaan iyo camal saalixa in loogu diyaar garoobo diyaar garowga maalinkan wuxuu ka bilaabmayaa waa inaad ugu diyaar garowdid inaad towxiidka aad la timaado towxiidka aad ilaashato shirkiga aad iska ilaaliso macaasida iyo dunuubta aad iska ilaaliso wax walbo ilaahay reebay subxaana wa tacaala inaad iska ilaaliso hadday kaa dhacaanna basharaato waad gafaysaahe waa inaad u degdegto inaad ilaahay u toobad keento wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lah u noqda rabbigiin subxaana wa tacaala ilaahayna u hoggaansama allah subxaana wa tacaala wuxuu addoommadiisa amray inay u noqdaan haddii ilaahay u noqdaan ilaahay waa kafuuru raxiim tooba nasuuxa hadday ilaahay u toobad keenaan ilaahay subxaana wa tacaala waa ka toobad aqbalaya laakiin toobada waxaa laga aqbalayaa waa intaan wakhtigii toobada la diidaya aan la gaarin maanta intaad fursadda haysato inaad ka faa'iidaysato oo dunuubta aan ka toobad keenno oo ilaahay subxaana wa tacaala aan u noqonno qofkii madaalim ku jira oo kayrkii dulmiyana uu madaalimtaasi ka baxo cafi isweydiisto dadkii uu dulmiyey inuu cafi weydiisto intaan la gaarin yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim maalin carruur iyo hanti midna aysan waxba tarayn waxa keliya ku anfacaya waa inaa ilaahay kula kula kulanto biqalbin saliim qalbi caafimaad qaba qalbi ka caafimaad qaba shirki iyo khuraafaad qalbi ka caafimaad qaba dunuub iyo macaasi inaa ilaahay kula kulanto subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuuna waafajiyo aliimaan waalcamal asaalix waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu nagu dilo cala alislaami waltawxiid inuu ilaahay subxaana wa tacaala nagu oobsado uuna naga dhigo min ahli sacaada cumar radia allahu canhu ducadiisa oo kale ayaan ku ducaysanayna cumar radia allahu canhu waxaa laga wariyay inuu yidhi allaahumma in kunta katabtanii min alashqiyaa famxunii waktubnii min asucadaa ilaahayow haddii aad igu qortay inaan ka mid noqdo kuwa guul daraystay ilaahuw iga tirtir oo waxaad igu qortaa min asucadaa marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo min asucadaa wbاllahi towfiiq wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed wclى alihi wصaxbihi ajmaciin
الله على الناس